ceelbiyoodkan lagu hirgeliyay deegaanka gaboon ee degmada guurceel oo dadka degan baahi weyn qabeen maadaama dhibaato dhaniig iyo biyo iyo markaasi ay ku jartay deegaankaasi ceelbiyoodkan hirgelintiisii weliba fuliyaya maamulka degmada guurceel oo uu saakaalada wa dadka deegaanka iyo hay-adda i o m gudoomiyaha degmada guurceer faarax cabdi mucalim oo uu heliyayana gudoomiye ku-xigeenka degmada taliyaha booliiska degmada waxaana ku mid ah xubnaha golaha deegaanka degmadaasi weliba xaragga ku jarana dhismaha ceelbiyoodkan lagu hirgeliyay deegaanka gaboona gudoomiyaha degmada guurceel faarax cabdi mucalim iyo weliba uuse dadka deegaanka ku bogaadiyey inuu xil isku saareen ilaalinta ceelkun islamarkaana uusa tilmaamay inuu biyo ceelkun iyo adeegsado koran dadka deegaanka beero iyo dalagyada iyo hakusaarada korana waxaa sharaf noo ah runtii maantay inaan xarig jarayno ceelka biyaha ee gabuun ceelkan waxaa iska kaashaday hirgelintiisa maamulka iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya iyo sidoo kale hay-adda i o m oo aydan taageero ka geysatay waxaan leenahay cid walba oo gacan ka geysatay ilaahay ajar ha ugu bedelo waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo ceelkan waa faa'iido deegaanka u soo korortay waa ceel deegaanku leeyahay inay deegaanka wada ilaashadaan sidoo kale waxaan rabnaa in siyaabo badan biyahan looga faa'iidaysto way ka mid tahay in sida hadda aan aragna ceelku waa samaysan yahay in beero iyo wax soo saar fiican uu ceelka soo kordhiya haddii ilaahay yidhaahdo wixii ka dhiman waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis sidii haan kaleeto in loo sameeyo in magaalada ama tuulada biyogelin la geeyo waxyaabahaas waa ku maqannahay waa raadinaynaa haddii ilaahay yidhaahdo intii tabarteen ah laakiin waxaan rabnaa maanta waa noo sharaf runtii inaan horey waa u dhagax dhignay maantana aan xarigjarkiisii aan joogno reer gaboonna waxaan leenahay waa nasiib badan tihiin runtii biyuhu waa bilowga horumarka deegaanka waxaan rajaynayaa inta kalena inay tartiib tartiib nuugu hirgeli doonto marka mas-uuliyadda iyo sida wanaagsan oo aad u dhowrteen wixii la idiin keenana waa inkaga mahad celinaynaa annaguna mar walba garabkiinaan nahay ceelkun waa noo furan yahay asalaamu calaykum raxmatullahi tacala wabarakaatu deegaano hoos kagoon degmada guurceel iyo weliba markaasi ku jaray xaalada adag dhinig iyo nolole maamulka degmada iyo hay-adaha iyo weliba iyo isku kaaladayana sidii adeegyada bulshada dadka deegaankaasi ku noola lan wada deersii lahaaye